aada umahadsantahay walaal markii koowaad aan ku faraxsanahay halkan waraysinka aan aan kula wadaagay yaali waxaa barnaamij young african leaders initiative barnaamij dhalinyarada ee africa ee khibrad kor lagu soo qaadaya nooc ahaan dhinaca dhinaca waxbarashada dhinaca isdhexgalka dhinaca qeybta ahaatee qeybta civiga iyo qeybta siyaasadda iyo waxyaalahaas kulle meelo baan uu taabanaya barnaamijka waxaana iskaleh oo hindisahaan soo hindisay madaxweynaha america barack obama waana sanadkii saddexaad oo hadda marahaya nasiibaan u yeelnan ka mid noqo barnaamijkan sidee lagugu soo xushay maadaama ay jirto hab dadka lagu soo xushay
barnaamijkan aada u adkahay xulusyadiisii kenyaanka waxaan ahaynay sagaal kun oo qof ayaa soo codsatay oo application barnaamijka la yimaaday waana barnaamij oo online oo qeybta dhinaca compuuterka laga codsanayo dad yaraa markii dambe imtixaanka nagala qaaday laba imtixaanaan galnay imtixaan oo qeybta danjiraha ee america u xilsaaran ayaa barnaamij isku duwaya imtixaan koowaad waa imtixaan khasaan adig laga qaadaya imtixaan kale imtixaan group lagu hagaajinayo yani khibrad inaad leedahay iyo qof mutacalim wax fahansan inuu yahay labadaas marka markii dambe saas waa waaya marka adiga waxaa ka socotay magaalada mandheera ee gobolka waqooyi bari ee dalka kenya halkaas maxaa ka haysay
waxyaalo badan aan ka hay mar hore waxaan u shaqeynaya dowladda countiga county government of mandheera aan directorka ahay ka hore qolyaal badan oo qeybta hay-adaha rayidka aan la shaqeynay marka waxyaala badan aan aan aan xagga ka haya cabdiyow markii aad inta timid barnaamijkii ayaad ka qayb gashay dabcan markii waxyaabihii aad soo jeedisay waxaan daawanayay ama aan goobjoog ahaa khudbad aad ka jeedisay oo aad kaga hadlaysay mandheer oo kaleentood marka waxyaabihii halkan oo aad la timid maxaa ka mid ahaa
horta barnaamijka aada uu fiican yahay muxuu ahay barnaamij wakti lagu siinaya inaad maskaxdaada badashid waxbarashada saa dadka ula dhaqantid iyo waxyaalaha dhibaatada bandheere ka jira iyo kenya dhammaan ka jirta iyo habkii aad ku xalin lahayd waxyaalo badan ayaan halkaan aniga aan aan aan ka bartay oo sidii barnaamijka bulshada meerka meel heerka ay joogaan sidii kor lagu qaadi lahay iyo waxyaalo badan oo aada u wanaagsan kooxda idinla socotay dalalka ay ka yimideen dabcan waa dalalka ka hooseeyo saxaraha africa waxyaabihii ay soo jeediyeen khudbadihii ay halkan ka soo jeediyeen maxaa nuxurkooda noo sheegi karta oo kusoo jeetay
waxyaalo badan oo kala duwan ayay dabcan dadka soo kala jeedeen ko waxaa laga hadlaya mar waxaa laga hadlaya dhalinyarada iyo habka bulshada ay ay kor ugu qaadi karto qeybta waxbarashada noqoto qeybta isdhexgalka qeybta siyaasadda qeybta yani dhalinyarada markasta ay noqdaan qofka darawalka gaarigooda inay noqonin bassengerka wadanka ay noqonin inay xifrado fiican wadan kor u qaada wadanimo ay muujiyaan waxyaalahaas iyo waxyaalo kala duwan alasoo bandhigay maanta waayahay cabdiyo markii aad timid dalka maraykanka dabcan waxay ahayd bishii juun markii fikir noocea ayaa ka haysad america
waad la socotaa ameri xilligan hadda waa xilliga iska xasaasiga qeybtii siyaas siyaasad aada u kacsan tahay fikrad aada u khaldanaan ka haystay marka hore maadaama marka hore aan amerikaan imaaday yani amerikaankiin yani siyaasad jirta daraadeed waxyaalahaas aan ka haystay lakiin markii aan aan ka warran dadka maraykanka ah habdhaqankooda wallaahi aada u wanaagsan yahay inkastoo inkastoo dabeecad gaar iska leeyahay xilli waxaan kusoo hogna anaga xilli waktiga bisha ramadaanka barakeysan ee dad aada u fiican la kulma dad badana oo maraykanka na afurinaya oo kala duwan dad muslimiin oo wadankan degan oo afur noogu caqabadihii ugu waaweynaa ee kusoo wajahay marka halkaan timid wax ma nooga sheegi kartaa
caqaba aada hadda aan aada u xasuusto ma lihin lakiin xilligii ha xilligii aan kusoo hagaagna waxay ahayd xilliga aadka u kululahay maraykanka aad u aada u kululahay marka waa kulaylkaas iyo waxyaalahaas bay waxad dhib oo kala cilladu ay taabto ma lehe waa gartay marka waddankan markii aad timid ma jiraan wax kaa yaabiyey oo dabcan aad la yaabtay ha markaan imaaday halkan williamsburg dabcan waxaan arkay annagoo xaflad mar nogala yeeray ayaa meeshii aan xafladda lagu dhigaayo ay alam oo dib qayle camal uu ka yeeray Ah, alarmia iyo- ha alaamka Digniin.
ha- ya digniin marka banaankan usoo wala baxnay Eh, saddex daqiiqo gudahood ayaan aragnay dadka dibdamiska iyo booliista eh, marka waan la yaabnay marka dadka afrika afrika qeybta saaraha afrika ka imaaday aaday marka u farxeen ninkaas uu sacbinaya maxaa yeele waan la yaabnay inoo saddex daqiiqo ayay booliisku imaaday waana isku wax yara wax dhib maba ahayn marka markaan aan u barbar dhigno waxyaalaha eh, meelaha ka imaadnay eh, kamid marka waa waa waxa aan aad aad ula yaabni waa maxaa yeele saddex daqiiqo ya response-ka ka dhacaya
waayahay eh, ka waran xagga iyo dhallinyaradii magaalada ka timid ee mandera Eh, waxbay noogu sheegi kartaa xaaladda dhallinyarada ay ku sugan yihiin
ha dhalinyaro horta midda koowaad eh, waad og tahay no meel ay joogaan dhalinyaro soomaaliyeed waa waa iska dad wax u baahan waaye Eh, inkastoo dhalinyaro aad u wanaag badan oo oo bulshada dhexda ugu jira ay jiraan Eh, ba- ha- laakiin waxaa kaloo iska jira dhalinyaro aad ugu hoose dhaqaalahooda aad u hoose eh, fikirka dowladaha iyo dadka bulshada ay ka qabaan uu aad hoos u yahay marka dhalinyarada markaad fiirto waa waa barbardhig waa konton boqolkiiba konton konton waa qaar eh, eh, muruq maalaya jiro ay muruq maalayaal iyo qaar oo aad iska derbi iska iska derbi joogaana jira ha waa ay keli maxay tahay marka caqabadooyinka ay wajahayaan ama- ama ku horgudbaan dhallinyarada eh, gobolka waqooyi bari ee kenya Eh, midda koowaad dhalinyarada waxbarasho eh, tayaysan ma haya midda koowaad waa waxbarasho aad u hooseysa eh, midda labaad eh, eh, hami horumareed aad dhala- dhala- dhalinyarada eh, oo gobolka waqooyi bari aad uma hayaan maxaa yeelay markaad fiirisid eh, eh, jawiga siyaasadda iyo horumarka waa waxaad maleysaa eh, ragga odayaalka iyo ragga yara xoogahoo jeebkooda u yara burin yahay inay ay horumarka iyo waxyaalahaas kulle isla rabaan iyo qeybaha eh, kale oo bulshada marka waa waa waa iska jiraan cillado badan ha dhalinyarada Eh, ka waran xagga hoggaanka ee mustaqbalka dhallinyarada kenya dabcan eh, waxaad mooday in sanadihii lasoo dhaafay ay soomaalida kenya aad ugu qayb galayeen xagga siyaasadda dabcan baarlamaanka xildhibaano badanaa ku jiro wasiirka arrimaha dibadda hadda waa maaragtay m- waa qof soomaali ah marka ka waran himilooyinka mustaqbalka dhallinyarada kenya ee gudaha dalka kenya Eh, waxaad moodaa jawigan eh, tobanka sano aan soo dhaafnay soomaalida eh, iyo siyaasad kenya markaad fiirisid eh, aad aya ayaan kor ugu kacaynaa soomaali ahaan Eh, waxaa yeelay eh, soomaalida waxaa waa dad aad eh, isu caawiyaan oo waxyaalo badan eh, iska gacanta iska qabtaan Eh, sidaan arkahaya waxaan arkaya iftiin aan arkaya iftiin siyaasa oo horumarka qeybta soomaalida eh, markii aad markaad fiirisid eh, soomaali ahaan gobolka iyo iyo kenya markaan qeybtan ka deganahay Eh, waxaan leeyahay marka dhalinyaradu waa fursadan eh, inay dib ay ay ay ay- ay u eegin inay markaas ay noqdaan hoggaanka eh, bulshada meel kastay joogaan waddanka kenyana siyaasad noqota horumar noqota iyo fikir noocaada bay ka qayb qaataan Eh, adiga ahaan ma isu aragtaa inaad tahay kenyaan dhallinyarada joogta waddankan ee soomaali kenyaanka ah m- maxay k- maaragtay isu arkaan yacni ma ku faraxsan yihiin inay yihiin kenyaan
dabcan dadka fikirka arrintaas aaday ugu kala duwan yihiin laakiin ani markaan aan aan ani ahaan aan iska hadla aniga waxaan ahay kenyaan aan ahay maxaa yeelay waddankaan aan ku dhashay eh, waddankaan aan ku waxbartay waddankaan aan aan ka shaqeey haddana aad waxaan u rajeynayaa eh, dadka ugu sarsareey kenya inaa noqda marka dhalinyarada kale walaalihi ayagana fikir kale iska qabaan oo mar hore dhihi jiray waddanka eh, eh, qeybta waq- eh, dhinaca wa- gobolka waqooyi gari- bari hoos u u dhacsan yahay laakiin hadda hadda waddanka kor uu kicaya maxaa leey waa waa waa waxaa jira county waxyaalahaas iska imaada horumar badanaa jira marka waan waxaan dhihi lahay caloosha hal dhuuqsada Ha.
waaya cabdiyo marka aad ku laabato kenya eh, maxaa inta ka kororsatay oo aad la wadaagi doontaa dhallinyaradii walaalaha ahaa ama saaxiibada ee joogay mandheera ama magaalooyin kale ee waqooyi bari kenya
ani waxyaalo badan aan halkan ka bartay Eh, koo waxaan ka bartay horta waxa la dhahaa fikirka horumarinta dhalinyarada nooc uu ahaadaba aan mar hore aan halkan la yimid eh, aad uu u bedelmay Eh, maxaa yeelay mar hore waxaan waxaana u arkaya qof mugdi ku jiro laakiin hadda eh, wax baa ii iftiimahay iftiinkaas waxaa waa eh, in aan dhalinyarada tooshkooda aan noqdo oo- oon dhalinyarada waxaan u iftiiniyey sidii marka dhalinyarada ay bulshada ay ugu qeyb qaadan lahaayeen sidii ay, ay dhalinyarada kenya iyo dhalinyarada meelaha kale joogto kulli iyo mandera gaarisa wajeela iskugu xirmi lahaayeen